أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuhu saacadda stuudiga waxay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo waana khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararka saaka aynu idin heyno qaraxyo khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay deegaan hoostaga magaalada laascaanood ee waqooyiga dalka soomaaliya diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay in ka badan saddex kun oo ruux ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacawi ah oo ka socotay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maamul goboleedka riddada ee puntland oo dhowaan sheegay inuu kalsoonida kala laabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa heshiisyo la saxiixday dowladda xabashida etoobiya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa kormeeray deegaano saaran webiga jubba oo ay ka socoto howlo isugu jira faraxirid iyo dayactirintuba يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu waaweynaa iminkana u diyaargarooba warkii dunidoo dhammaystiran wararkeena saakay waxaynu ku horeysiinaynaa howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kuwaas oo ahaa qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo ku sugnaa wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka shabeellada hoose qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka namber lixdan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray laba askari oo murtadiin ah wararkii howlgallada ayaanu halkaasi kaga gudbaynaa aynu u weecanno gobolada waqooyi ee soomaaliya in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay deegaan hoostaga magaalada laascaanood ee waqooyiga dalka soomaaliya walaalkan cabdilqani maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya waxa uu ahaa dab aad u xooggan islamarkaana geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed kaasoo ka kacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya musiibadan ayaa waxa ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo bale hadhac oo qiyaastii toddobaatan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah dhacdadaasi ay sababtay khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh intaa lasoo xaqiijiyey waxaa dabkaasi ku dhintay ilaa shan qofood halkaa ay ku dhaawacmeen toddoba kale dabkan ayaana sida la sheegay qabsaday islamarkaana burburiyey goobo ganacsi dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray dadkii lahaa mehradaha ganacsihi ee dabku qabsaday iyo dad kale oo halkaasi ku dukaamaysanayey waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka ah oo ka warbixinaya dhacdadaasi sagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shilaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobtaa markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meeradda u furayd ayaa ku waxyeelooday dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo dooyadi taagan tahay oo shidaalna la shubayo meeraddiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo waxa uu nala kulmay dabkii oo qabsaday meeradda qaybaheeda kala duwan go-doomiyey dad gudaha ku jiray sidaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa toddoba qofna hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday laasaalood qaybna waxaa loo qaaday wulug dhowr jeer oo hore ayaa dhacdooyinka ceynkan ah waxa ay ka dhaceen deegaanada gobolada waqooyi dabkani ayaana ka mid noqonaya kuwa ugu khasaaraha badan shukran walaalka cabdilqani diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan xafidahullah
iyadoo wax ka yara toddoba beri ay ka dhiman tahay ciidulfidriga ayaa degmada buula fullay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan maalinta ciidda ee nagu soo wajahan hadduu alla idmo goobaha ugu mashquulka badan waxaa ka mid a carwooyinka lagu iibiyo waxyaabaha kala duwan ee ciidda sida dharka shoobinka iyo agabyada carruurta ay ku ciidaan xilliyada ciidda kuwaas oo mashquul saa'ida laga dareemayo mid ka mid a carwooyinkaasi ayaan booqannay intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan ku aadan diyaargarowga ciidda waxaana la kulannay mulkiilaha carwadan oo goordhow ku soo biirtay carwooyinka degmada buula fullaay بسم الله الرحمن الرحيم عروض waxaa la yidhaha carwo fariido waa la yidhahdaa carwo fariido waxay ka timid een, yaaq baraawe een, kaalin meesha labaad oo aan ka furnay een, waxay ahayd een, buulo falaay een, waxaan u diyaargaroownay een, ciidda aadaan ugu diyaargaroownay si aadaan ugu diyaargaroownay een, waxyaabaha lagu iibiyo oo waxaa ka mid ah alaabta ru- dumarka ragga caruurta yaryar waxyaabaha lagu ciyaaro intaba waa laga iibiyaa insha allahu tacaala waxyaabaha aan keenay wax la koobi kara oo hadda aan inta aan kusoo sheegi karna ma aha alaab aad u fara badan oo aad loo xiiseeyo ciidda oo un- aan ugu talagalnay sida ba- diyaarooyinka oo abuubaya oo kale qoryaha oo kale dharka surwaalada oo kale dumarka dhararkoodii iyo oo kale alaab fara badan aan keenay wax inta laga soo koobi karmaa insha allahu tacaala ciidan aad iyo aad rajo weyn aan ka qabnaa een, maxaa yeelay hadda zahmi waaye habeenkii ilaa iyo lix saac ay shaqaysaa hal saac laga bilaabo ilaa iyo lix saac nalka laga dameeyo aaday u shaqaysaa diyaargaroweyna marna markii ugu dambayso ayaa zahmigeeda aad u badan yahay marka rajadeenna boqolkiiba boqol aaday u- aaday u fiican tahay insha allahu tacaala sidoo kale waxaa noo suura gashay inaan booqanno qaar ka mid a harqaanada lagu talo dharka oo iyagana laga dareemaya mashquul saa'ida harkaan magacay ma dhahay daafiyada waa dhahay magacala degmada buulfulay macnaha iyo zaid ninka diyaar garoobay maxaa tashaan idinka marka way tolaan aan dhar garga tolaan shaararka saraawiish kamiisad bagistaanada tishaariyaasha wal walba tolaan meena macnaha iyo daan ma dhah korna meenaha zaid shaqadiya zaid waay roogi haasil la iroogi iidan iidi koreed iidan macnaha saddex aan roogi meena buulfulay wal badan ay isbedel meena magaalada oo dadkiisa ka badadeen meena si hor inhayn bursin dagati iidayn soo dhaafan iidan wal weyn aan dhahay meena hadda meena wili aan meena bog mihir jirnay had meelay wal mitol karo kasii malaya macnaha shaqada zaa'idka ah iyo dadka bulshadiyo baabiley walmi taro koro iyadooyimi inaa hormar haytay isku tari jiray aadi bog ma hiri jirnay hadda walmi taro koro baabileymi ina qiimaha waa qiimo isku macquul wayna qiimo jaban waaye maadaama bulshada danee- maana daneeyoyna qiimaha qiimo jaban waaye wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana talnaa dharka ragga xarqaanka magaciisana waa sahel tree taylor bowlfalay shaati surwaal qamiis bakistaani futushaari ee isku jiraa maasha allah shaqada si fiican bay ku socotaa Aa, waa si fiican ugu diyaargarownay waxaan ugu talgalnay dhar diyaarsan oo habaysan wax ka yar toddoba maalin ayaa naga xigta ciidulfidriga waxayna ciidan ku soo aaday xilli wilaayada ay ka deen roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada kuwaasoo saacadihii lasoo dhaafay si xooggan kaga daayay inta badan wilaayada gaar ahaan degmada buulo fullaay oo muddo ku dhow saddex saac oo xiriir ah xalay uu ka daayay roob dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen shukran akhuuna abu xasaan in ka badan saddex kun oo ruux ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacawi ah oo ka socotay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abo ayman mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad gebageba u ahayd xamlo dacwi ah oo muddo ka socotay deegaana ka tirsan wilaayada taas oo wax badan ay ka faa'iideen kumanaan bulshada ka mid ah munaasabadan ayaana ka dhacday deegaan ka tirsan jubbada hoose hawshii ay u istaageen raggaas fidinayay cilmiga sharciga kuna howlanaa waxbaridda dadka ayaa soo idlaatay iyagoona kormeer ku soo sameeyey deegaano kala duwan waxay sidoo kale isaga kala gudbeen degmooyinka jamaame iyo kamsuuma iyo deegaanada hoostaga oo ay dadku ku barayeen arrimaha diintooda si guud deegaanada ay xamladooda barakeysneed gaarsiiyeen waa ilaa iyo sideed deegaan oo ay ku nool yihiin dad badan oo u oomanaa dad xujada ku oga islamarkaana allaha fadligii bara culuum ay jaahil ka ahaayeen kamsuuma beleduraxma bangeeni bandarjadiid cadaadgeri booriini beledul amiin iyo burgaan ayay ducaadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay gaareen muddadii ay socotay ayaa ahayd toban maalmood waxaana ka faa'iidaystay saddex kun lix boqol afartan iyo shan qof oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi ugu dambeyn waxaa khitaam sharaf badan ku soo dhammaaday kormeerkii dacwiga ahaa oo munaasabadiisa ay soo xaadireen mas-uuliyiintii wilaayada jubbada hoose oo ugu horeeyo a sheekh axmed abuu yoonis iyo mas-uuliyiinta kale ee wilaayada xafladii gunaanudka howshan ayaa lagu dhiirigeliyey raggii u istaagay una dhabar adeegay safarkaas loogu adeegayay islaamka looguna faa'iideynayay muslimiinta ugu horeen munaasabadda waxaa kelimid ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis wuxuuna booriyey in muhiimaddu ay tahay faafinta dacwada ayna u baahan tahay in lasii joogteeyo si aan loo seegin ajarka iyo thawaabkii laga heli lahaa camalkaasi khayrka badan markan waxaa idin leeyahay howsha dacwo iyo diin waaye miyaa la idinka kala hormari waxaa la idinka rabaa markaan qof kastow dacwo iyo diinta faafinteeda ku dadaal waxaad og tahay dadka aad mas-uulka u tahay waxaad og tahay qof kasta meeshii joogo waxaad og tahay qof kasta meeshii wax ku gaabinayo anagu waxaa diyaar idin leenahay kan wilaaye ahaan in nambar kow aan ka dhigno dacwadii diinta faafinteeda insha allahu tabaaraka wa tacaala idinkana waxaa laidinka rabaa in aan barnaamijkaas u istaagno haddii diintii iyo dacwadii iyo noo toosto adduunyu waa inaad iska imaanayso wax qiimo ay leedahay lama arkayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi maxaa lagu xijiyey aqaamuu asalaa wa aatawu azakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahow can ilmunkar walilaahi caqibat lumuur dhammaanta marka waxaa lanaga rabaa ducaad ilalah inaan noqono waxaa dhankooda xamladan isugu jirtay kormeerka iyo dacwada soo dhoweeyey qaar ka mid ah saraadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona ugu baaqay mujaahidiinta inay xil gaara iska saaraan dadaalada noocan ee dadka wax lagu barayo ducaadda si guuda ugu mahadcelinaa maadaama xilli soonnahay xilli soon baa ahayna juhdi ay ku bixiyeen socolaad iyo tuulooyin badan hadda tuulada burgaan tuulo kale inta ka jirto qeybqeyb ay ugu tageen galabtii iyo cabadii iyo la aaday waxaan leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan walaayada jubbada hoose maanta isku soo aaday oo soon ay tahay waaligan waxaan leenahay adii makaatiibtaada inta cusub iyo inta hore u joogto soo dhowaada waa ku mahadsantihiin ilaahayna ajir ha niga siiyo maantana waxaa moodaa bilicdii bilic diineed ay noqotay in ilaahay kitaabkiisa la kor yeelo in lagu faano oo intaanoo qalqi ay usoo istaagto oo wakhtigooda iyo macnaha adduunkooda ay u soo dhaafto ay dadkii wax baraan ninkii wax ka hadlaysayeyna wax u toosiyaan kii toosnaayna hore ay u wadaan markaan miisaanka xasanaadka allah u saaro waa u ducaynaynaa xamladan dacwiga ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo dadka muslimiinta maadaama in badan dadka deegaanadan baahi ay u qabeen barashada diinta islaamka shukran akhoona abu ayman maamul goboleedka riddada ah ee puntland oo dhowaan sheegay in kalsoonidii uu kala laabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa heshiisyo la saxiixday dowladda xabashida ee etoobiya marwaan maxamed xafidahullah ayaa warkaas inoo haya kadib markii maamulka ashaadola dirirka ah ee isku magacaabay puntland uu ka biyadiiday waxkabeddelka dastuurgaaleedka riddada islamarkaana uu maalmo ka hor maamulkani riddada ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay kooxda riddada soomaaliya wuxuu bilaabay inuu heshiisyo la saxiixdo dowladda xabashada etoobiya wafdi ka socday maamulka gaalaraaca ah ee murtad siciiddani oo uu hogaaminaya wasiirka waxay ugu yeedhaan maaliyadda riddada puntland murtad maxamed faarax maxamed ayaa tegay magaalada adisababa waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey dhiggiisa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda etoobiya gaal misgaanu agra ayaa lagu sheegay in xafiiskiisa uu ku qaabilay islamarkaana uu halkaasi ku soo dhoweeyey wafdiga ka socday riddada puntland waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda etoobiya lagu sheegay in wafdigan gaalaraaca ah ay ka wada hadleen heshiisyo iskaasho oo dhex maray iyo qodobo kale puntland ayaa doonaysa inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya xabashada etoobiya wuxuuna hogaamiyaha wafdiga maamulkaasi ee gaaray adis sheegay inay muhiimad u leedahay heshiisyo dhan walba ah oo ay la saxiixdaan etoobiya xukuumadda etoobiya ayaa tibaaxday sida ay uga go-an tahay taageerada iyo xiriir ay la yeelato maamulka riddada puntland islamarkaana ay diyaar u yihiin inay iska kaashadaan dhinacyo badan arrintan ayaa timid kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex xaloolsan murtad siciidin iyo kooxda murtad gurguurte taasoo dhalisay in maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee isku magacaabay puntland uu ku dhawaaqo inuu kalsoonida kala laabtay kooxda riddada soomaaliya
shukran akhoona marwaan guddiga gurmudka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa kormeeray deegaano saaran webiga jubba oo ay ka socoto howlo isugu jira faraxirid iyo dayactir intuba yaasir maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha webiga jubba mas-uuliyiinta guddiga gurmadka fatahaadaha ayaa kormeeray deegaanada ku teedsan webiga jubba ee ay ka socoto shaqada dayactirka webiga sheekh xasan yacquub ayaa warbaahinta kula hadlay halkii ay shaqada ka socotay kana waramay laga soo bilaabo degmada salagle ilaa degmada jilib shaqadii laga qabtay waxaan soo gaarnay goobtii shaqada ah ayaan u soo safarnay saaka aroortii hore toddobadii shacbaan kun afar bol afartan shan sanadkan shaqadan aad arkaysaan ee hadda meeshan goobtan aan soo booqanay ka socota waxay ka socotaa masaafo boqol iyo sagaashan ilaa laba boqoloo kilomitir ku dhowa laga soo bilaabo degmada salagle iyo degmada baardheere meesha ay ku kala rugmanayaan laga soo bilaabo ilaa waxay socotaa degmada jamaame guud ahaan labadan wilaayadood ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay shaqadan hadda ka socotaa oo ku dheerarsan webigan weyn ee la yidhaahdo webiga jubba asbaabta shaqada tan loo qabtay waxaa weeye waxaad ka warqabtaan waxaan soo marnay fatahaad adag baan soo marnay oo aad iyo aad u ballaaran markii biyuhu ay dhammaadeen biyuhu waxay ka tageen dhibaatay ka tageen waxay ka tageen webigii oo qararkiis uu dhammaaday waxay ka tageen arjini arjinihii loogu talagalay webiga inuu difaaco oo isagana ka go'een boholo waaweyn marka waxaa la qaatay la badbaadiyo mar labaad sidii shalay nafta loo badbaadinayay si la mid ah maanta in loo badbaadiyo wax soo saarkii beeraha biyuhu markay baxeen dhulku waa la beeray maanta alxamdulilah waxaa ku yaalla dalag aad iyo aad u xooggan roob yar hadduu yimaado webigii biyo yar uu keeno waa leexinaya webiga waa soo leexinaya mar kale wuxuu baabi'inayaa dalaggii xaasilka ahaa ee sanadkan baxay ayuu dib u baabi'inaya annaga marka waxaan ka gaashaamanayna waxaa weeye waa biyihii caadiga ahaa ee laga gaashaaman jiray inaan ka gaashamanaan rabnaa wixii sanadkan yimid toban mitir bay cirka socdeen kuwaas cidna maaragtay ma difaaci karto maadaama xilliga roobabka ay dhow yihiin si shaqadaa loo dadejiyo oo looga gaarsiiyo sidoo kale waxaa halkaasi idaacadda islaamiga ah ee andalus kula hadlay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada ku teedsan webiga jubba
maanta alxamdulilah aada aan faraxsano annaga waddankan wixiina ay dhib ah marni nin weliba nanlankashaakaya uma jirta biyihiiaana qaadi biyihii ilaahay noo samata bihi wilaayada noo samata bihidi haddana maanta barwaaga may taagnaa webigii jabsanaay cagafyada inaninshana meelihii jabsanaayan dhanna noo hir ma haddaas ilaaha iskale xarakatulmujaahidiina iskale ayagaana ka mahadsan annaga maanta argoytan waxaan baalle e iyo waxaan agafya meeshan dhooban kulli ma aragtaa nima ilaahayna sii waay annaga hanin gurmudan meel kastana maaranta ma aragtaa meelba noo hirnayti dhan noo furnayti dhanna nanin hiri alxamdulilah aada aan faraxsagna haddii un ana dadka ma aragtaa tuuladan degan reer mayaas haddii ana gaar ahaan aada aan ka faraxsagna guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa wada wejiga labaad ee mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha webiga jubba
shukran aqoona yaasir warbixintiisaas waxay u dambeysay dhegaystayaal warkeenii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantideena dambe war kan lamid a intaynu ku kulmayno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir